wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho caasimada soomaaliya ayaa ku waramaya in dhibaato xoogan loo geystay haweeney ku nool magaalada muqdisho gabadhan ayaa waxaa jirdil u geystay ciidamada sirdoonka dowladda federaalk si gaara waxay ka amarqaataan taliyay ku-xigeenka nisa ninka lagu magacaabo muuxudiin warbac haweeneydan ayaa loo geystay tacadiyaad kala duwan oo jirdil ugu horeeya sida ay ku waramayaan dad goobjoogyaal ah oo ka agdhowaa goobta uu falka naxdinta leh ka dhacay ciidamada muuxudiin warbaac ee nabad sugidda dowladda federaalka haweeneyda ay jirdileen waxay ka doonayeen lacago baad ah iyadoona way ka biyadiiday falkan ayaa ka dhacay gurigeed oo ku yaala meel kaabiga ku haysa elaboorka magaalada muqdisho hooyada dhashay gabadhan sida arxandarada ah loo jirdilay ayaa ka warrantay sida ay wax u dhaceen isagana oo cagjugleeyay ehelada iyo qaraabada gabadha oo ay hooyada ku jirto waana la dulmay waana la dhibaateeyey gabadhayda waa la dilay dhiig baa laga matajiyey ninka qurbac la leeyahay gacantiisu ayuu warbac ku qaaday gabadheeda digfeer ku geeyey wuuna handaday wuxuu yidhi ma sheegi kartaan ma fahantay tol baa u tegey tolkii u tegay wuxuu yidhi gabadha annagaa dilnay anagaa dhibaatayna askartaydaa garaacday buu yidhi annagu waa dhibanahay wax wax noo qabto ma naqaano meelna laga soo weerara ma naqaano wax wax noo qabto ma naqaano walaalayaalow haddaan anaga dad muslimiin gabar soomaaliyeedaan ahay halla ii kaco dawlad baa la sheeganayaa waana la dhibaateeyey waxaa laga qabto waan dilanahay waan dhacanahay waana la baabi'iyey waxaana lagu baabi'iyey waxaana lagu dilaa waa inaan helnaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada dowladda federaalk ayaa ku caanbaxay goodfalada ay u geysanayaan dadka shacabka ah ee ku nool magaalada muqdisho muxudiin warbac taliy ku-xigeenka ciidamada sirdoonka dowladda federaalk ayaa marar badan eedeymo waxaa u jeediyey dad badan oo ku nool magaalada muqdisho iyo duleedkeeda iyagoona ku dhaliilay dhac burburin guryo iyo afduub uu kula kacay si kastaba xaal ku ahaadee ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada markay dhibaato u geystaan dadka ra'yidka ma jirto ciid wax iska weydiisa ama soo qabata gacan ku dhiiglaha dhibaatada u geysta bulshada